marka hore haarun intaanan bilaabin xaaladdu siday tahay dhibaatadii dhacday anigoo ku hadlaya magaca ummadda soomaaliyeed iyo odayaasha dhaqanka xaaladan dhaqanka soomaalida iyo dhaqanka diinta islaamka aan midna raad ku lahayn baa ka dhacay waanaan xambaareyneynaa waa kasoo horjeednaa in goobo macbad ah la dugo oo lagu cibaadaysto dadka kristanka ku cibaadaysto baadariyadiina la laayo waa wax aan dhaqanka soomaaliyeed iyo dhaqanka diinta islaamka meel ku lahayn waan xambaareyneynaa waa kasoo horjeednaa waxaan leenahay dowladdu inay sharciga hor keento kuwii sidaa sameeyey xaaladda deegaanka markaan kaaga waramo sabtidii hore qalalaaso badan baa ka dhacay boob baa ka dhacay dil baa ka dhacay barakicin badan baa ka dhacday magaalada jigjiga iyo magaalooyinka waaweyn ee deegaanka maalinkii ku xigtayna sidoo kale maalinkii ciidamada qalabka sida ee etoobiya ay soo galeen bay deganaansho badan dadku dareemeen walow haddana aan noloshii caadiga ahaa dadku kusoo wada noqon aan weli la furin bangiyadii iyo meheradihii waaweynaa xafiisyadii dowladduna ayna weli shaqaynayn laakiinse deganaansho sabtidii iyo axaddii ilaa isniintii maanta aada bay uga degan tahay ma qiimayseen say wax u dhaceen iyo meeshay wax ka qaldameen iyo isfaham darrada ama colaadu meesha ka timid kolley dee anigu garaad ahaan waxaan qiyaasayaa wax siyaasadeed una inuu ahaa ciidamada dowladda federaalka ayaa meelo gooba is istaagay oo dee awal horeba joogi jira oo ciidamadii dalka oo federaalka oo dastuurka uu xaq u siinaya inay meeshay doonaan ciidamada loo amri karo kadibna waxaa dhacday niman diyaarsanaa aan u malaynaya anigu unbaa dhagax ku bilaabay kadibna kiniisadihii iyo dukaanadii waaweynaa in dadkaana soomaali soomaalida ahayn ay lahaayeen magaalada unbaa lagu dareeray dad dee mas-uuliyiinoo tviyada iyo facebooka live ka soo gelay oo kicinayayna waa dee facebook aan ka arkaynay marka min jijigo ilaa qalaafo mar keliya unbay bilaabatay kiniisad gubid iyo boobidda dadkaas aan soomaalida ahayn maxaa dhibaato oo ka dhashay hadday naf iyo maalba tahay wallaahi horta ilaa toddoba kiniisadood waa la gubay meelaha qaarkoodna baadariyadii kiniisaddaa ku jiray waa la dilay meydkoogiina waa la gubay wax aan aada uga naxsannaha oon uga yaqiiqsoonayno oon ka xishoonayno oo ummadda soomaaliyeed taariikh ber madooba ku yeelatay ayaa ka dhacay boob badan baa dhacay dad badan oo way dhinteen soomaali iyo etoobiyaanka kale qoomiyadaha kaleba isugu jira marka wax aada mashaqo aada u badan baa ka dhacday mashaqo aada u badan oon la qiyaasi karay dad shalay hantil ahaa oo hantiilayaal ahaabaa maanta waxay cunaan qureec ay cunaan waayey bangiyaa la boobay baabuurtii ay lahaayeen oo dhan baa la boobay marka waa mashaqo aada u xun oon soo koobi karin aan xagga kusoo koobi karin oon odhan karin waxaas la qiyaasi karin wey oo kolley ummadda soomaaliyeed ee deegaankan ethoobiya degan taariikh xumo nagu abuurtay oon aada uga xunna oon aada uga danqanayno isbeddel siyaasadeed baa dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay isbeddello kalena waa laga yaabaa inay dhacaan sidee loo arkaa gudaha deegaanka soomaalida isbedeladaas dabcan dee etoobiya dhibaatooyinkii ka jiray deegaanada kalean kala mid nahay maamul xumo maamul suuban oon la lahayn cadaaladii oo luntay xuquuqdii insaankaoo lagu tuntay etoobiyadaan kala mid ahayn marka dowladdan cusub ee dowladda federaalka qabsatay markay timid siideyntii maxaabiistii dirashadii dhibaatooyinkii dhacay deegaanada kale oo dhan way dhaameen annagase toddobaadkan ayuu hor leeyahay oo qalalaasahan dhacayba wuxuu ku yimiday culayskii shacab ee waddanka etoobiya oo dhan ka dhacay baa deegaanka iyagana ka jiray dhaqdhaqaaqiyo diidma ah ayaa ka jiray kiibaa qarxay si loo sii dheeraysto kursiga ayuu haa wixii dhibaatooyinkaas dhacayay siday aniga ila tahay fikirkayga marka isbedelkani waa mar waa wixii dadku u xidhmayey waa wixii dadku u qaxay waa wixii dadka loo dhibaateynayo weeye marka isbedelkan aad baa loo soo dhaweynaya dadka soomaalida shacabka soomaalida waxaa jiray dagaallo ka dhacay meelo ka mida gobolka iyo meelo kale oo gobolka uu xuduud kala leeyahay ee deegaanka oromada xiisad colaadeed dil baa u dhexeeyey soomaalida iyo oromada hogaamiyaal dhaqan ahaan arrintaas sidee wax looga qaban karaa bay kula tahay dabcan horta dadka soomaalida iyo oromada waa dad walaalo ah kumanaan sanana soo wada noolaa soomaalida waxay tidhaahdaa maamaaha ilka iyo carab baa isugu dhowo way isqaniinaan weligaya waa islaynaynay xoolahana waa la kala qaadi jiray dee nidaamkii xoolo dhaqatada ah ee dhaqamiga ahaa baa jiray xeerar iyo dadku wuxuu ku wada dhaqmo oo dhibaatooyinkaa dhaca lagu wada xaliyaa jirayay kuwanse sanadahan dambe anugu ma arko xoolo dhaqatadii iyo dadkii oromada say isugu dhacayeen nidaam siyaasiyaa ku jiray isku dir baa ku jiray dowladaha ka dambeeyey nidaamkan isbedeliya etoobiya kacdoomada si loo qaboojiyaa qoomiyadaha laisu dirayey marka tii dhaqamiga hadday ahaan lahayd dhaqan iyo xeer baanu lahayn annaga iyo oromo oon ku dhammayn lahayn in arrimo siyaasadeed oo isku dir ah oo ka baaxad weyn min mooyaale ilaa iyo meesha la yidhaahdo la yidhaahdo nacayso mar keliya ka qarxay marka wax dee dad shacabi ay wadaan maahayne dowlad baa waday iminkana in la dhameeyo oo xeerkii iyo nidaamkii lagu dhameeyo dad walaalo oon kala maarmay kol haddaanaan kala guuray kol haddaanaan wada noolaanshiha ay qasab tahay inaan wada noolaadno in xeerashayadii iyo dhaqamadii aanu lahayn weliba dadka oramada ee soo xiga xadka iyagu dadka badankooda waa dad muslima dadka muslimkana dee waa la garanayaa dhiigga muslimka in la daadiyo dhibaatada ay leedahay in dhaqankii aan kusoo celino annaga dhanka soomaalida diyaar baa u nahay dadka oramada diyaar bay u yihiin waxa nagu kala dhex jira loo heshiin lahaa waxa weeye arrimo siyaasadeed oo jiray awgeed waxaa jirta maanta inay ururka onlf ku dhawaaqeen xabad joojin oy dhaheen waan joojinaynaa dhammaan wixii colaada dagaal ee ka dhanaha ciidamada etoobiya sidoo kalena etoobiya waxay ugu baaqeen inay iyaguna tallaabadaas oo kala sameeyaan si loogu gogol xaaro hanaan nabadeedna loo bilaabo jawaabtaada aad baan usoo dhaweynayaa in badanna waan ku dhawaaqaynay baaqaq badan oon u dirayna way jirta annaga odayaal dhaqana in nidaamkan cusub iyo dimuqraadiyadeed ee cadaaladeed ee etoobiya kasoo socda in ururka onlf sida ururadii siyaasiga aha etoobiyaanka ahaa sidii kii ormada kii axmaarada hubkii iyo nabadgelyo ay qaateen si nin walba fikirkuu qabo uu waddanka iyo shacabkii intuu la yimaado uu ka dhacdhaciyo oo hadafkoogii ay markaa shacabka xilligii qoriga waktigiisii uu dhafaa uu dhammaaday siduu ra-iisul wasaaruhu sheegay uu faashin laga tegay weeye in dib loo dagaalamo in ururka onlf uu nabadgelyadaa qaato uu xabad joojintaa qaato aad iyo aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa madaxdoodana waan ku boorinaynaa waxaana leenahay inay dalka yimaadaan dejintiisa iyo dimuqraadiyeyntiisa iyo horumarkiisa inay ka qayb qaataan xoog naga maqan bay ahaayeen dadka iyagiiba ay ahaayeen waan soo dhaweynaynaa dowladda etoobiyana waxaan aada ugu baaqaynaa in lasoo dhaweeyo masabka la siiyo macaaridada kale in la siiyo oo lasoo dhaweeyo oo deegaankiiyo meel walba lagu soo dhaweeyo aad maanta in deegaanku ay farxad weyn u tahay un baan u malaynayaa maadaama nimankaasi ay qaateen wixii aan rabnay xilligan deegaankan dhibaato badan baa soo martay dhibaato dagaal oo badan baa soo martay marka maanta in xabaddii la joojiyo oo qalinka iyo maskaxdu ay shaqayso oo nidaamkaa cusub ee etoobiyada cusub kasoo socda lala qayb laga qayb qaato garaad ahaan waan soo dhaweynayaa waanan ku faraxsanahay ururka onlfna waan uga mahadcelinaynaa inay qaataan tallaabadaas su-aasha ugu dambaysa markaan ka hadlayno waxa u danta ah dadka soomaalida iyo gobolka isbedelo kala duwan buu etoobiya waddan ahaan soo maray laakiin haddana qowmiyad kastaba ama shucuub kastaba danteeda waxa iyada u dantaa mustaqbalka dalkooda iyo dadkooda waa inay si gaara uga fikiraan maxaa u dana xilligan dadka soomaalida iyo gobolka soomaalida si isbeddelkan ay uga faa'iidaystaan xuquuqna aysan uga lumin su-aash aada u fiican weeye haaruun waxa weeye maanta waxay taagan tahay xilligii isbedeladii etoobiya oo kale ay kasoo dhici jireen iyo koob iyo sagaashankii dhac oo kale maanta ummadda soomaaliyeed midnimo unbay ku haran kartaa waxa aan sheegayno waxbaa maanta bilow ah dowladnimo aasaasaa jirta waxay dooniba ha ahaatee in maanta xaggan laga sii qaado waxay u baahan tahay midnimo waxay u baahan tahay soomaalinimo waxay u baahan tahay macaarid iyo maxaafidba in laysu yimaado oo danta ummadda soomaaliyeed sidii ay uga muuqan lahayd danta etoobiya maanta cid cid u joojinaysaa ma jirto axmaara gooni bay u tashanaysaa macaarid iyo maxaafidkeegii orama waad aragtaanoo shalay oo u dambeysay waxaa ku dhawaaqaysay ururkii o l f inta badan afartanka sano in ka badan dagaalamayay ayaa xabad joojin sameeyey maamulkoodii ay soo socdaan oramo oo dhan ay tashanaysaa dan oramo laga tashanaya dan axmaare laga tashanaya dan tigrey laga tashanaya maanta ummadda soomaaliyeed inay isu timaado o l f cid walba magacay doontaa wabto laisu yimaado midnimada soomaaliyeed ee guud la ilaashado iyadoo fikirka lagu kala duwan yahay sida ummadda loo horumarinaya haddana maanta midnimadaas aynu la la jaanqaano dimuqraadiyadda iyo isbedelka etoobiya ka socda si ayna dib ugu noqonin oo wixiina soo maray haddana aynaan dib ugu noqonna midnimaa loo baahan yahay inay ummadda soomaaliyeed midoodo in laisu tanaasulo xilligii la isjiijiidanayo xilligii la iscambaareynayo dhibaatada la sheeganayo ma joogno waynu siman doonaa gudaheenna waynu xisaabtami doonaa laakiin dantii guud maanta in laysugu yimaado ayaan baaq u diri lahaa laysuna dulqaato laysna cafiyo wixii horena aan dib loo soo qaadin horeysaanu ugu socon lahayn kashigayga aynu isugu nimaadno ayaan soo dhaweynayaa